إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hudhegsaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa toogtay askari kenyaati iyagoo fariisin ciidan oo isla kenyaatigu ay leeyihiin weeraray qaar ka mid a ilaalada madaxweynaha puntland ayaa dhimasho ee dhaawac waxay ku noqdeen shil ka dhacay gobolka nugaal helada dhalinyaro koob iyo toban sano ku xiran dalka tansaaniya iyo waxay muujiyeen murugada arrintaasi ay ku beertay maamulka walaayadda islaamiga ee galguduud ayaa dowladdiinaha waxa uu qabtay dhalinyarada ku dhaqan degmada wabxo ee isla walaayadaas ka tirsan mid ka mid a madaxda maamul goboleedyada ayaa waxaa lagu eedeeyey in uu shaqada ka eriyey xubno ka tirsan maamulka madaxtooyadiisa kuwaas oo xiriir la yeeshay nin murashax madaxweyne ah inta uu qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa waxay toogteen askari ka tirsan ciidamada kenya iyaga oo firisin ciidan oo isla kenyaatigu leeyihiin weeraray shishiihano ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin ayaa shalay gelinkii dambe waxa ay toogasho la beegsadeen askari kenyaati ah toogashadan ayaa waxay ka dhacday xere ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka konton oo hoostaga degmada qorof xaraar oo ka tirsan gobolka wajeer ee dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato waxaa la xaqiijinayaa in askariga xabaddu ay ka haleeshay qaybta sare ee jirkiisa islamarkaana dhulka uu ku dhacay isla xeradaasi ciidamada kenya ay lahaayeen xalay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa waxay ku qaadeen weerar toosa oo in muddo ah socday faahfaahin dheeriya kama aynaan helin wixii khasaare ee weerarka xala ka dhashay qaar ka mid a ilaalada madaxweynaha puntland ayaa dhimasho iyo dhaawac waxay ku noqdeen shil ka dhacay gobolka nugaal iyadoo madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani uu ku socdaalayo waddada isku xirta garowe iyo boosaaso ayaa maanta shil waxa uu ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada dangoronyo iyo tuulada libaaxo ee gobolka nugaal waxaana la sheegayaa in halkaasi ay ku dhinteen ugu yaraantii afar ka tirsan askarta ilaalada qaaska ah ee madaxweynaha shilkan ayaa sidoo kale waxa uu sababay dhaawaca ugu yaraantii toddoba askari sida ay ku waramayso warbaahinta ka howlgasha deegaanada maamulka puntland uu ka arrimiyo madaxweynaha oo aada u baqaya ayaa gaariga uu saarnaa iyo gaadiidka kale ee gelbinayaba waxay ku socdeen xawaare sare taas ayaana keentay shilka dhimashada dhaawaca sababay midadka iyo dhaawacyada askarta ayaa la sheegay in goobtii laga soo qaaday banna ayaa maalmahan waxa uu ku sugnaa magaalada boosaaso halkaas oo xildhibaano lagu dooranayay asigoo u ololeynayay xubno asigoo uu watay in ay ku biiraan baarlamaanka federaalka ah ehelada dhalinyaro koob iyo toban sano ku xiran dalka tansaaniya ayaa waxay muujiyeen murugta arrintaasi ay ku beertay dhalinyaradan ayaa la sheegay in muddo xabsi ay ku jireen islamarkaasina xaaladooda aan war badan laga haynin waalidiinta iyo walaalaha dhalinyaradan ayaa magaalada muqdisho isugu soo baxay iyagoo saxaafadda la hadlay toban iyo kow sano ilmaheenna nolol iyo geeri midna maanaan arag maqalaan waxaan maqlaynaa dowladda tansaaniyay ku xiran yihiin baa maqlaynaa koob iyo tobankan sano wax wara kama hayno wax maqalaya wax muuqaala kama hayno hooyooyinkii dhalqaaray iska dhinteen caloolxumo daraaddeed annaguna inaan dhimanaan ku dhownahay wiilashaas ayaa naga xiran koo iyo toban sano hadal kama hayno muuqaal kama hayno waalidiintayda yaa nahay wadnahii baana go-ay caasimada daarusalaam xabsi la yidhaahdo koonka waxay ku xiraya muddo dhan koob iyo toban sano ah intaas codsiyaa gudbisanaynay wax nooga jawaab waawey waxay intaa ku dareen dhalinyaradan xeebta gobolka jubbada hoose laga qafaashay kow iyo toban sano ka hor xilliyadaasi waxaa socday howlgallo shisheeyuhu ay ku sheegayeen waxay ugu yeereen la dagaalanka burcadbadeeda laakiinse eheladani waxay sheegayaan in dhallinyaradoodu ay kalluumaysato ahaayeen ani wiil walaalkee tansaaniya iga xihan tobani kow sano hooyaday waayeelo sariir saarna farlasac baas ka hoysaa toddoba wiil waaye wakhti badan ay xidhan yihiin aniga mid ugu mataanhaa ku jira oo la yidhaahdo cumar nuur cali waxaa waaye in gabdhahan meesha fadhiya oo mid weyn iyo mid yar leh oo hooyooyinkii soomaaliyeed oo lafdhabarta ahay dhammaan waalidkii qaarna waxaa ka maqan wixii la dhashay qaarna waxaa ka maqan wixii ay dhaleen annagana waxa waaye wiilasheenna waxaan ku ogayn inay ahaayeen kalluumaysato oona laga qabtay meelaha kismaayo ilaa gudhaa meelaheeda laga qabtay ayagoo kalluumaysanaya koo iyo tobankaa sanana ay ku xirnaayeen ayagoon weliba wax caddayna iyo wax baalkii midna lagu haynin dad badan oo soomaaliyeed ayaa waxay ku xiran yihiin xabsiyada waddamada shisheeye maamulka wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowlad diini ah waxa uu qabtay dhallinyarada ku dhaqan degmada webxo ee isla walaayadaas mahad cubeyd cali ayaa ka waramaya dowladan diiniga ah ayaa waxaa loo qabtay dhallinyarada ku dhaqan degmada webxo ee wilaayada galgaduud waxayna socotay muddo maalmo ah dhallinyarada ayaa dowladda ku qaatay duruus kala duwan oo sharci ah kuwaasoo ay waxyaabo badan ka faa-iideen munaasabadii dowladda lagu soo xiraye ayaa waxaa kasoo qeybgalay mas-uuliyiin ka socotay wilaayada culimo nabadoonno iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah dhallinyaradii dowladda loo soo xiray waxayna ka warbixiyeen duruustii ay qaateen
halkan waxaan ku qaadanay mowduucyo aad af fara badan marka ugu horeysa waxaan qaadanay arbacuuna fii fadli shahaada kitaabkaasu wuxuu ka hadlayay arrimo kala duwan inkastoo aad uu xoogga u saarayay shahaadada in ilaahay dartiis loo dhinto oo waddada ilaahay lagu dhintaa waxaan kaloo qaadanay kelimatu laa ilaaha ila allah iyo salaadda sida loo ogo iyo in xoogga la saaro shanta salaadood waxay taariikh noo tahay maanta aniga lama soo kulmin hadda ka hor intaanoo kale ee culimmada wilaayaadka hor fadhida ee dhallinyarta magaalada ah ee loo qabanayo dowro xalqa ama saanoo kale oo maaragtahay nuucaana maantay kow ii tahay lama kulmin waxaa waaye khayr laga cabo waayo meeshaani ugu dambeyntii waxaa dhallinyarada la dardaarmay sheekh cabdiweli oo ka mid ah culimmada diinta islaamka dowladii muddada u socotay raggan shaabka ee dhallinyarada ah ee diinka ilaahay juudi badan iyo dadaal badan walaayada islaamiga ay ku bixisay sidii ragga loo fahansii lahaa waaqaca maanta taagan loona saari lahay waaqaca shabaabkuna waa ragga maanta difaacahaya diinta alleh dadka muslimiintaana kaalin weyn bay uga sugan yihiin marka qaab ahaan la fiiriyo saas daraaddeeda baa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlahayay todobada aakhira carshi raxmaan hergelaysa waxaa ka mid ahaa washaabun nasha'a fii cibaadat illaah inay markaan raggan dhallinyarada ay ku daydaan raggii saxaabada ahaa ridwaanullaahi calayhim ajmaciin sida qiimiga badan leh ay diinka alle usoo difaaceen ayagoo weliba dhallinyaro ah magaaladan degmadeeda markaan laga hadlahayo wabxo waxaa derislaa maxaasaa derislaa injiriya joogta gaalo gaala dhashaa joogta raggii dafci lahaa ee duulaamada ku qaadi lahaa ee fadhiga ka kici lahaa raggiinan wujuuhdaynan dhallinyarada ahwa dhowaan ayay ahayd markii wilaayada bakool ay dowro u soo xirtay mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaas
mid ka mid a madaxda maamul goboleedyada ayaa waxaa lagu eedeeyey in shaqada uu ka eriyey xubno ka tirsan madaxtooyadiisa kuwaasoo xiriir la yeeshay nin murashax madaxweyne ah siyaasiyiinta mucaaradku waxa ay sheegayaan in madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha dowladda federaalka ay cadaadis ku hayaan dadka iyaga la shaqaynaya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis laftagaren ayaa ka mid ah xubnaha aada loo eedeynayo nin la yidhaha yuusuf xasan oo mucaaradka ka mid ah ayaa waxa uu sheegayaa in nin murashaxa iyo xildhibaan cusub ay wada xiriireen arrintaasina ay culays keentay waxaa dhacday ayaan dhawid nin maaragtay xildhibaan ah oo dhallinyaraha oo dhallinyarada ka mid ah koonfur galbeed laga soo saaray ayaa waxaa la xiriiray nin murashax madaxweyne ayaa la xiriiray telefoonkiisaa loo keenay wuu la xiriiray warsee tahay mudane xildhibaan ma fiican tahay waa fiicana alxamdulilah yaa ila hadlahay hebel baa kula hadlaya layidhi madaxweyne musharax madaxweyne ahay hebel baa kula hadlay barasho wanaagsan mudane soo dhawow inaan maaragtay aan xiriirno oo aan maaragtay wax maaragtay xiriirkeen intaa kasii wanaagsanaado oo wax badan aan isla meel dhigaan rabaa wuu yidhi marka waxoogaa lacag ahna wuu u diray oo brobleemyada kugu tataagan oo ugu soo horay isaga xali wuxuu intaa ku daray in xildhibaanku uu tegay madaxweynaha koonfur galbeed islamarkaana u sheegay in siyaasiga mucaaradka uu lacag soo siiyey uuna ka dalbaday inay wada shaqeeyaan markaa kadibna uu weydiiyey cidda asiga iyo murashaxaas isbartay dabadeedna wuxuu intaa ku daray in markii loo sheegay lafta gareen uu shaqada ka raacdeeyey xubnihii isbaray xildhibaanka iyo weliba ninka murashaxa ah markaasuu soo booday madaxweynihii wuxuu dhaha yaa ku baray yaa ku baray musharaxaas wuxuu yidhi waxaa i baray oo ila xiriiriyey hibil iyo hibil oo protocol tiamkaada ka mid ah ayaa ila soo xiriiriyey buu yidhi oo iyagaa nambarkaygii soo siiyey waa kaasaa martay lacagtaasna waa la ii soo diray nimankaasaa ila xiriiriyey buu yidhi marka nimankii yaa maaragtay ii sheeg telefoon loo diray arrintiiyaa lagu caddeeyey isla markii hub iyo xil wixii ay hayeen meeshuu ka dhigay madaxweynihii koonfur galbeed nimankii meeshana waa ka xiriyey madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa doonaya in uu kursiga mar kale ku soo noqdo sidaa aawadeedna waxaa culays asiga iyo madaxweyne goboleedyadu ay saarayaan xubnaha iyaga la shaqeeya ee ay ka baqayaan in dhanka siyaasiyiinta kale ay u janjeersadaan warkii hordhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duurnimadan waa inageynta